بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waxaa inoo dhammaaday suuraddii suuratu alakhlaaq suuratu alxujuraad haddana halkan suuratu qaaf baan ka gelaynaa waxaan ognahay saddexdii suuradood ee isku xigtay aynu soo marray suuratu moxamed suuratu fatxi suuratu alxujuraad waxay ku soo degeen kulligood madiinay ku soo degeen qur-aanka madiinada sida aan u aragnay waxaa weeye axkaam iyo akhlaaq iyo jihaad iyo wixii la mida ayuu ka hadlayaa meeshan qaafu alqur'aani almajiid laga bilaabo ilaa qad samica allaahu laga gaaro suuratu alxadiid oo la isku khilaafsan ya ay moogiye inta kale haddana waxaa weye waxaanu gelaynaa qur'aankii makiga ahaa ee maka ku soo degay suuratu qaaf makiyatun makay ku soo degtay wa aayaatuhaa aayaadkeedana khamsun wa arbacuuna aayatan weeye suuraddani makay ku soo degtay caqiidada islaamkay ka hadli caqiidada islaamkuna waxaa weeye ilaahay waxdaaniyadiisa inuu keligi yahay oona shariig lahayn iyo risaalada rususha ilaahay inuu risaalo u soo dhiibay oo bini aadamka lagu hanuuninayo iyo albacthu iyo bacda almowt walaakina almixwara aladii taduuru xawlahu suuraddan waxay aad iyo aad uga sheekaynaysaa albacthu waannushuur in laysa soo bixin doono ilaa muxuuaha iyadaa suuraddoo dhan sidaas ayay u badan tahay marka waxay ka bilowday suuradda inay la hadasho nimankii kufaaru quraysh oo la yaabi jiray in laisa soo bixinayo oo bacsi uu jiro haddana waxay ka hadashay oo ay tustay bacsiga ilaahay qudradiisa inuu u dhib yar yahay oo awooddiisa caalamkan aan ku arkayno iyo aayadaha ilaahay wuu u dhib yar yahay markaasay suuraddii waxay ummadii hore ee la halaagayna waxbay ka yar taabatay iyo wixii ku dhacay tumma haddana suuraddii sakaraatulmowdkii iyo wakhtiga la isa soo kulminayo iyo howlulmaxshar wixii bay ka hadashay waxayna ku soo khatimtay haddana can sayxati alxaqi oo bini aadamka qubuurta ka soo saari doonto marka suuradda inteeda badanba waa qiyaamada marka sidaa daraaddeed nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qur'aanka iyo waaqica dhacdada iyo munaasabooyinka su isu waafijinayo waa si cajab leh labada wakhti ee la isu yimaado oo labada ciidood ah labada ciidood oo ciidul adxaa iyo ciidulfitri ah nabigu ah suuraddan iyo muxuu ahaye midda dambe aynu arki doonno oo iqtaraba iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamaru labadaas ayuu ku tukin jiray waxaawi qaaf walqur'aani almajiid iyo iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar labadaas labadaa hadday ku dheeraadaanna sabbix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu alghaashiya munaasabaduna waxay tahay waxaa weeye kulankaa dadku isu yimaadeen ee macsharka shabaho yaa waxaa la tusayaa maanta kulanka ay meeshan ku kulansan yihiin mid u eg oo maxshar la yidhaahdo oo dadka la soo saari doono in uu jiro oo qiyaamo ah marka suuraddani ilaa dadka asxaabta qaarkood ay yidhaahdaan nabiga suu u aqrinayo badnaanteeda afkeesaan ka xifdiyey sidaasuu nabigu u jeclaayo aad ugu aqrin jiray bismi illaahi araxmaani araxiim qaaf qaafka xarafkaas oo qaaf ah allaahu aclamu bimuraadihi bihi ilaahay baa ula jeeddada uu leeyahay laakiin waxay culimmadu isku muxuu ahay ay u bateen inuu yahay qur'aanka mucjisnimadiisaa looga jeedaa laakiin waxaan kaloo dadku ay sheeg sheegaanoo buur qaaf iyo taa iyada waxba waa waa israa'iiliyaad weye waxba kama jiraan waalqur'aani qur'aankii baan ku dhaartay buu yidhi waalqur'aani qur'aankii baan ku dhaartay almajiidi ee sharafta lahaaye uqsimu bilqur'aani alkariim dilmajdi waasharafi waxaa weeyaan oo sharafta iyo saaxiibka ahaa majdiga calaa saa'iri alkutubi asamaawiya latubcahunna bacda almowti waasaan sheegnay bacsi unbay ka hadlaysaayo waxaa weeye ilaahay wuxuu ku dhaartay waa la gooyey waana la soo qadaro waxaa yidhi qaaf allaahu aclam bimuraadihi waalqur'aani qur'aankii baan ku dhaartay almajiidi ee sharafta lahaaye latubcahunna waa la idin soo saarayaa bacda almowti markaad dhimataan ka bacdi waa la idin soo saarayaa markaasuu yidhi bal waxaa weeye iska dhaaf soo saarkaa iyo waxaa inay rumeeyaane cajibuu waxay la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid mundirun mid digayo oo minhum iyaga ka mid ah gaaladii waxay la yaabeen ilaahay inuu rasuul soo diray oo iyaga loo soo diray rasuulkaana uu bini aadan bashara uu yahay oo uu ku cabsigelinayo cadaabka ilaahayna uu ku cabsigelinayo taasi way la yaabeen way qariibsadeen bal cajibuu an jaa'ahum mundirun minhum fa qaala waxay yidhaahdeen alkaafiruuna gaaladii waxay yidhaahdeen haadaa kani shay-un shay weeye cajiibun oo la yaab leh kufaaru maka waxay yidhaahdeen kan waxaa weye mid aad loola yaabo waxaa weeye lita wal aayatu waxay sheegaysaa inkaaran litacajubihim mimaa laysa bicajab wax lala yaabo ma aha fa qaala alkaafiruuna waxay yidhaahdeen haadaa kan uu sheegaya nebi maxamed shay-un waa shay cajiibun waxaa weeye cajiibun oo la yaab la weeyaan inay rumeeyaan baa looga baahnaaye inay waan la yaabaynaa ama ay ku jeesjeesaan midna ma aha marka waa ka shayga cajiibkay sheegayaan fa qaala alkaafiruuna haadaa shay-un cajiib waa wax la yaab lehe a idaa mitnaa ma haddii aan dhimanno oo wa kunnaa turaaban aan carro noqonno daalika kaasu rajcun soo noqosho weeye baciidun oo fog waaye waa soo noqosho oo fog oo caqliga ma keeni karo waxaa weye hadday jidhkanagii uu carro isu beddelo xaggeenna laga keeni oo seen u soo noqonaynaa qad marka markay saa yidhaahdeen alle subxaana wa tacaalaa awoodda uu u leeyahay ayuu inoo sheegayaa daalika rajcun soo celin weeye baciidun oo caqliga iyaga caqligoodaa iyay ka hadlayaan aad buu u fog yahay waxaa keliya oo ka maqan war adigan wax diidaya taaganee soo hadlayo ma keligaa unbaa is abuuray yaa ku abuuray allihii ku abuuray isagoo meel lagaaga dayday aan jirin soo hadda kuma soo celin karo marka mee qur'aankii wuxuu u sheegayaa carradaan dhex gallayoo xaggeenna loo dooni soo ma aha ilaahay tiibuu uga jawaabo wuxuu yidhi qad xaqiiqee calimnaa waan ogaanay maa wax alla wixii tanqusul ardu ardadu dhulku uu nusqaaminayo minhum min ajsaadihim jismigoodii markii la xabaalo oo aboorka iyo carrada iyo dixirigu ay cunaan wax alla wixii carrada ay nusqaamisay waanu ognahay buu yidhi ilaahay qad calimnaa maa tanqusu alardu minhum wa cindanaa agtannada waxaa ah kitaabun kitaab baa ah kitaabkaasoo xafiidun oo xifdinayo ilaahay cilmigiisa waasica magacyaalkoodii ay ku qoran yihiin walow dixir ha cuno kaasoo lowxulmaxfuudka oo shay walba uu ku qoran yahay wa cindanaa kitaabun xafiid oo ilaalinay bal iska dhabdhaafee kadabuu way beeniyeen bilxaqi xaqi bay beeniyeen lamaa jaa'ahum markuu u yimid kaa ay la yaabka iyo beeninta iyo waxaa ka sii foolo xun markay qur'aanka cadiimka ah ee nebi maxamed markuu ula yimidba ay beeniyeen isagoo qur'aanku sidaa uu cadyahay bal kadabuu bilxaqi lamaa jaa'ahum markuu xaqaasi u yimid oo fa hum niminka kufaarta ah fii amrin amar bay ku sugan yihiin mariijin oo isku dhex yaacsan mukhtalatin oo isku dheehmayoo mudtaribin oo waxaa weeye isbaraanberay maxaa yeele fataaratan waxay odhanayaan yaquuluuna cani arasuuli rasuulka waxay ku odhanayaan innahu saaxir waa sixiroow wa taaratan goor kalena yaquuluuna waxay odhanayaan innahu shaacir waa gabayaa wa taaratan goor kalena yaquuluuna waxay odhanayaan inahu kaahin wahaakadaa yaquuluuna aydan alqur'aana inahu sixrun aw shicrun aw asaatiilu alawaliina waxaasay ku hadlayaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa adilada koonkan ku taallo oo awood uu u leeyahay inuu dadkii dhintay soo bixiyo ayaa nimankii loo sheegayaa waa hadday wax ku qaadanayaan alle wuxuu yidhi afalam yanduruu miyayna fiirinin ila asamaa'i cirka may fiiriyaan fawqahum korkooda ah war cirkan korkooda ama intay qadaadka u seexdaan xidigihiisa iyo quruxdiisa may daawadaan kayfa sideebaan banaynaaha aan u dhisnay oo wasayannaaha aan u qurxinay wamaa lahaa uma sugnaanin min furuujin meela dulduleeshana dulduleelna cirkii ma laha ee may fiiriyaan sidaasuu ilaahay yidhi afalam yanduruu miyayna fiirinaynin ila asamaa'i fawqahum oo iyaga korkooda ah iyaga oo ku fikirayo oo ku cibro qaadanayo sida ay u korayso iyo sida ay u xoog badan tahay allihii qaadirka ku ahaa inuu abuuro oo sameeyo wuxuu qaadirku yahay bini aadamka bacda mowtihi inuu soo celiyo kayfa banaynaahaasaaan u isdhisnay oo wasayanaahaan u qurxinay rafacnaaha bilaa camad tiir la'aan baan kor yeelay wasayannaaha binnujuumi xidigihiina waan ku qurxinnay wamaa lahaa uma sugnaanin min furuujin shuquuq wax jeexjeexid iyo ka dildilaac iyo jeexjeex midna ma laha waalarda dhulkiina madadnaahaa waan fidinnay war-adda basadnaahaa wa wasacnaahaa waannu waasicinnay waana fidinnay wa alqaynaa waxaanu ku waxaan dul dhignay fiihaa ardadii korkeeda rawaasiya buura kurqodqotamo oo sida dhakawga oo kale aan ku dhakabinnay buu yihi wajacalnaa fiihaa jibaalan hawaabita oo sugan oo tamnacuhaa u diidayso min aliddiraabi inay isbaraanbarto wa ambatnaa waan bixinnay fiihaa dhulkii dhexdiisa waxaan ka bixinay min kulli zawjin nooc kasto bahiijin oo qurux badan waxaanu ka bixinay min kulli nawcin min annabaad oo xasani almandari waxaay aragtidiisa qurux badan yahay yubhiju oo muxuu ahay dhalaalayo yusiru nnaadira ilayhi qofkii daawadana tigaadii iyo ubixii iyo wixii markaad aragto iyo biyihii iyo markaad aragto waxaa weeye waa yusiru nnaadira tabsiratan liajli tabsira tusid iyo wadikraa waanin likulli cabdin addoon kulligii baa la waaninayaa addoonkaasoo muniibin ay facalnaa daalika waxaan u samaynay tabsiiran minnaa inaan tusno wa tadkiiran calaa kamaali qudratinaa awoodannada inaan tusno ala likulli cabdin addoon kasto oo raajicin ilaallaahi ilaahay u noqonayo mutafakirin fii badiici makhluuqaatina fiirfiirinayo wanazalnaa waxaan soo dejinnay min alsamaa'i cirka xaggiisana waxaan ka soo dejinnay maa anbiyaan ka soo dejinnay mubaarakan oo barakaysan waxaa weeye biyo barakaysanoo nacfi badan ayaan soo dejinnay fa ambatnaa bihi biyihii waxaan ku soo bixnay jannaatin beero iyo waxabba alxasiidi iyo midhaha la goosto oo waxaa weeyaan fa akhrajnaa bi haada almaa'i albasaatiina annaadira beero iftiimayo waalashjaari almuhmira iyo geeda midho leh iyo waxabba zarci iyo waxaa weeye midhihii zarciga almaxsuudi ee kalxintati waashaciiri wa saa'iri alxubuubi allatii tuxsadu oo la goynayo waannakhla waxaa weeye waan ku soo bixinay timirtiina baasiqaatin iyada oo muxuu ahay dheer baasiqaatin tiwaalan mustawiyaatin oo isla siman lahaa waxay leedahay dalcun waxay leedahay ubax nadiidun oo iskor saaran markuu soo baxdo timirtu markay midhaha ka soo baxaan waxaa way gacantaasay ka soo baxayaan marka lahaa dalcun mamduudun oo isdul saaran muradamun bacduhu fawqa bacdin qaarba qaarka kale ayuu dul saaran yahay baasiqaatin waxaa way lahaa dalcun nadiid taasuu ilaahay subxaana wa tacaala maxaan intaasoo dhan aan u yeelay risqan liajli risqin inaan irsaaqno lilcibaadi addoommaha inaan irsaaqno waxaa weeye allaha intaa awood u yeeshay miyaa inuu bini aadam soo bixiyo awood u yeelan waynayaa wa axyaynaa waxaan ku waxaa weeye allah wuxuu yidhi waxaba alxasiid wannakla baasiqaati lahaa talcu nadiid risqa lilcibaadi wa axyaynaa waxaan ku noolaynay bihi bilmaa'i biyihii beldatan beled baan ku noolaynay mayitan oo dhintay oo abaar ah oo xaalufa ayaa roobkii baa yimid markaasuu isla markiiba cagaar iyo tigaad iyo ubax iyo zuhuur ayaa meeshii timid kadaalika sidaasoo kale umbu alkhuruuju soo bixintana waa sidaa sida dhulkan aan waxba ku oolin roob u yimid oo haddana tigaad u soo baxday roobkana waxaa weye ilaahay markuu dadka inuu soo nooleeyo dambo uu damco cirka unbaa waxaa ka soo di'i biyo oo sida minida ragga ah dhulkay geli nin walba meeshuu ku aasnaa ayay ugu tegaysaa markaasaa muxuu ahaay ayay soo dhalanayaan oy dhulka ka soo wada foodhacayaan oo ka soo baxayaan kadaalika alkhuruuj sidaasoo kale ayaan axyaa'a bacda mowtikum idinkoo dhintay wahaadihi alardu almayitatu kaanat haamidatan falammaa nazala calayha almaa'u ihtazat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahiij shay kasta oo quruxsan bay soo saartay marka allah subxaanahu wa tacaala intaa markaan ka baxnay awoodda ilaahay iyo caqli celinta iyo wax walba yaa waxaa leeyay kadabad waxaa beenisay qablahum kufaaru maka hortood qowmu nuuxin nuux qoomkiisi way beeniyeen nebiyullaahi nuux bay beeniyeen wa asxaabu rasi waxaa weeye ceelkii asxaabtiisina waxaa weeye baqiyatun min hamuud buu leeyahay rasuu nebiyahum fiihaa dasuuhu fiihaa wa asxaabu rasi waxaa weeye ceelka asxaabtiisiina iyaguna way beeniyeen wa hamuudu hamuudna way beeniyeen wa caadu reecaadna way beeniyeen hamuudu saalix bay beeniyeen wa caaduna nebi huud bay beeniyeen wa fircawnu fircawna nabi muusuu beeniyey wa ikhwaanu luutin nabi luut walaalihiina way beeniyeen nebiyullaahi luut ayay beeniyeen ikhwaannimada la sheegina waa midii nasabka ee midii diinta ma aha ikhwaanahu liannahum saaharahum watazawaja minhum wuu ka guursaday baa la yidhi wa asxaabu alaykati keen kayntii ama waxaa xidhkii ama hawdkii waxaa weye asxaabteediina way beeniyeen wa asxaabu alaykata hawdka asxaabtiisii ama kayntii ama jiqdii way beeniyeen wa asxaabu shajari alkafiifi almultaf wa huwa qowmu shucayb nebiyullaahi shucayb weeye ayka waxaa loogu nisbeeyey waxaa weeye beero badan iyo waxaa weeye iyo geedo badan ayaa ku hareeraysnaa wa qowm waxaa weeye wa qowmu tubbac tubbac qoomkiisina way beeniyeen tubbacani waxaa weeye huwa melikun kaana bilyamani yaman buu joogay aslama wuu islaamay wa dacaa qowmahu ila alislaami buu ugu yeedhay fakadabuuhu way beeniyeen wa huwa tubbacu lyamaani ayaa la yidhaahdaa marka nin qof alla qofkii xukumay ree yaman tubbac baa la yidhaahdaa ruum qofkii horena xukumayna qaysar baa la yidhaahdaa qofka furus iyo xukumayna kisraa baa la yidhaahdaa nimanka la yidhahda hunuudda kii xukumayna batlemuus baa la yidhaahdaa batleymuus baa la yidhaahdaa aqbaatana fircoon baa la yidhaahdaa qoladan xabashidana najaashi baa la yidhaahdaa sidaas ayay u qaybsan yihiin wa qowmu tubbacin kullun mid la arkaba kadaba arusula rusushii ilaahay buu beeniyey jamiican haaulaa'i almadkuuriina kadabuu rasuulahum ayay beeniyeen ilaahay rusushiibuu meel ku soo ururiyey li'anna man kadaba rasuulan faka'annamaa kadaba jamiica arusuli ka qowlihi tacaalaa kadabad qowmu nuuxin ilmursaliina sidaan u soo niri weeye kadabad way beenisay qoomu nuuxin almursaliina bay beenisay fa xaqa markaa waxaa waajibay waciidi goodigaygii cagajuglayntaydii ayaa waajibtay ciqaabkaygii wal aayatu tasliyatun waxaa lagu sabirsiinayaa linnabiyi sala allahu calayh wasalam marka fa xaqa waciidi ilaahay marka hadda mar labaad nimankiibaa gadaal loogu noqon oo la yaabanaa bacsiga iyo nushuurka la soo saaraya dadka ilaahay wuxuu yidhi afacayiinaa miyaan ka noognay miyaan keri weynayoo waxaa weeye bilkhalqi alawali abuuristii hore miyaanu ka cajisnay afacayiinaa miyaanu ka noognay miyaan ka cajisnay ma ka daalay bilkhalqi abuuristii alawali oo horraysay ilaa aan hadda marka aanu kari weynayno inaan dadku soo celinno mar labaad sidaasuu ilaahay yidhi daalika kaasna rajcun soo celin weeye baciidun oo fog waxaa weeye afacayinaa bilkhalqi alawali bal hum afacayinaa miyaan ka noogna bilkhalqi alawali bal iskaba dhaafe hum kuwani fii labsin labsi bay kaga sugan yihiin min khalqin abuuris jadiidin oo cusub mid cusub bay la yaaban yihiin bal iskaba dhaafe hum iyagu fii labsin dheehid oo iskaga dhex darmatay bay ku sugan yihiin min labsi min khalqin jadiid in mar labaad lasoo abuuro bal fii khalqin isku dheehid iyo wa shubhatin iyo waxiiratin inay wereersan yihiin min albacthi wاnnushuuri wainamaa nakara alkhalqa wawasafa bijadiid walam yaqul min alkhalqi athaanii ilaahay sidaa ma una odhanin bal hum fii labsin bal hum fii labsin labsi bay ku sugan yihiin min khalqin abuuris jadiidin oo cusub walaqad xaqiiqee khalaqna alinsaana insaankii annagaa abuurnay marka mar haddaan abuurnay seenan u soo celin karaynin walaqad khalaqna alinsaana insaankii baan abuurnay wa naclamu waxaan ognahay maa shayga tuwaswisu bihi nafsuhu naftiisa ay ku waswaasinaysana waan ognahay wa naxnu annagaa aqrabu uga dhowaan badan ilayhi insaankii min xablilwariidi xablulwariidka xididka la yidhaahdo wa naxnu aqrabu min xabli wariidihi weeye wahuwa cirqun waa xidid kabiirun oo weyn oo fil cunuqi qoorta ku yaallo oo muttasilun bilqalbi qalbiga la xidhiidha weeye ilaahay wuxuu yihi wa naxnu aqrabu ilayhi qurba cilmin naclamu bihi wa biaxwaalihi wax naga qarsoonna ma jiro wa naxnu aqrabu annagaa uga dhow ilayhi isaga naftiisa min xablilwariidi xablulwariidkaa xidhidkaa annaga ayaa uga dhow ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa wa naxnu aqrabu bixablilwariidi id yatalaqa almutalaqiyaani id wakti baanu uga dhownahay yatalaqaa ay la kulmaan id yatalaqa almutalaqiyaani id goortaan uga dhownahay yatalaqaa ay la kulmayaan almutalaqiyaani kuwii la kulmayey can ilyamiini dhinaca midigta iyo wa cani ishimaali dhinaca bidixda qaciidun kuwii fadhiya weeyaan ay xiina yatalaqa almalakaani almuwakkalaani bilinsaani loo wakaashay malakun can yamiinihi dhinaca midigtuu jiraa yaktubu alxasanaati wanaagga ayuu qorayaa wa malakun can shimaalihi yaktubu asayi'aati wa fi lkalaami xadfun taqdiiruhu can اlyamiini wa can الshimaali qaciid waxaa weeye faxudfa alأwalu lidalaalati الthaani calayhi wakala allahu biاlinsaani ilaahay wuxuu u wakaashay insaankan maca cilmihi isagoo og biaxwaalihi malakayni biاlleyli wa malakayni biاnnahaari yaxfadaani camalahu wa yaktubaani aharahu ilzaaman lilxujati xujada ayaa lagu laaziminayaa id yatalaqa almutalaqiyaani waan ognahay marka ay labada la kulmayso ay la kulmayaan can ilyamiini midigta qaciidun mid baa fadhiya wa can ishimaali bidixdana waxaa weeye qaciidun mid baa fadhiya maa yalfidu kuma dhawaaqo min qowlin hadal hal odhaaha ma yidhaahdo ilaa ladayhi agtiisa waxaa ah raqiibun mid goobjooga catiidun oo xaadir ah ayaa ahaaday ilaa ladayhi raqiibun raqiib baa ahaaday waxaa weeye oo maa yalfidu min qowlin min khayrin aw sharin ilaa wa cindahu malakun yarqubu qowlahu wa yaktubahu waxaa malag oo waardeynayo catiidun oo xaadir macahu aynamaa kaana meel alla meeshuu tago wuxuu ku hadlo oo khayr iyo sharana wuu qorayaa marka ibni aadamka sidaa weeye oo inta uu nool yahay wax alla wuxuu sameeyo waa la qorayaa markuu qabla waxaa weeye markuu dhintana xaashidiisii waa la duubi idaa maata bna aadam tuwiyat saxiifatuhu warqadiisii waa la laabi wa qiila lahu yowma alqiyaamati waxaa lagu odhanayaa iqra' kitaabaka kitaabkaaga aqri kafaa waxaa kugu filan binafsika alyowma calayka xasiiban naftaadaa ku xaasibay yaa waxaa weeyaan yaa ku xisaabaysa iyadoon cid kaleba lagu wakaalanin sidaas ayaa lagu odhanayaa wa jaa'at sakratu lmowti wa jaa'at way timid waxaa weeye nimankan bacsiga diidayo yaa awoodda ilaahay iyo kolba meesha lagu sii hoyanayo ayaa loo caddaynayaa wa jaa'at way timid sakratu lmowti dhimashada sakaraadkeedii bilxaqi xaq bay ku timid daalika markaa waxaa lagu odhanayaa daalika geerinaad arkayso maa shaygii weeye kunta aad ahayd minhu isaga taxiidu geeridaa taxiidu aad ka leexleexanaysay weeyaan sidaasuu ilaahay wajaa'ad waxaa timid sakratu lmowti malaku mowtka waxaa weeye khamaraadkiisii bilxaqi وجاءت غمرة الموت وشدته التي تغشى الإنسان إسلا- إنسان كدبوليسو oo taqlibu calaa caqlihi ka adkaanayso bilxaqi xaq bay ku timid min ahwaali alaakhire ka mid tahay xataa yaraaha almunkiru lahaa cayaanan markaasuu arkayaa daalika baa lagu odhanayaa kani maa shaygii way kunta aad ahayd minhu isaga taxiidu ay maa tafiru minhu wa tamiilu canhu wa tahrubu minhu oo aad ka argagaxaysay wa fi lxadiidi waxaa can caaisha kasa ka sugnaatay أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي لما تغشاه الموت مركو ملك موتك ودبو علي النبي محمد جعل وحو قدقل يمسح العرق لذلك إنه مسحي عن وجهه ويقول أورنيا سبحان الله إلهي بان الزهان إن للموت دمشض لسكرات سكرات بيلادهي نبي محمد خير خلق الله هذه السيدة اللي قيل محاض أم لين دتك كاله ونفق waa la afuufay waxaa weye qiyaamadii inaga ficil mid maadi baa laga cabirayo waa la dhintay oo inaga halkaa tagnay yaa laga soo qaaday nufiqa fi suuri buunkii baa la afuufay daalika kaasna yowmulwaciidi waa maalintii la isugu goodinayey wa jaa'at markaas way timid wa jaa'at way timi waja daalika yowmulwaciidi waa wixii la isugu goodinayey maa kunta t wanufiqa fi suuri dalika yowma alwaciid wa jaa'at way timid kullu nafsin naf la arkaba macaha iyadoo uu la socdo saa'iqun mid kaxaynayo iyo wa shahiidun mid markhaati ah mid kaxaynayo iyo mid markhaati ah wa jaa'a kullu insaanin baran kaana ou faajiran oo laba malag midna uu maxsharka uu kaxaynayo kan kalena camalkiisa uu ku markhaati kacayo waxaa weeye ibnu cabbaas wuxuu yidhi assaa'iqu min almalaa'ika waashahiid min anfusihim waaba naftooda wahya alaydi waalarjul waxaa weye ka kaxaynayana waa malag kan shahiidkana waa isaga naftiisa oo alyowma nakhtimu calaa afwaahim wa tukallimunaa aan soo marnay iyo suuratu fusilat waxaa weeyaan aan ku soo marnay oo kale weeye kullu nafsin macaha saa'iqu washahiid markaasaa waxaa lagu odhan laqad kunta waxaad ahayd fii khaflatin halmaankii ku sugan min haadaa maanta waxaan taagan oo qiyaamadan iyo howlkan min haadaa laqad kunta ayuha alinsaanu fii khaflatin min haada alyowmi alcasiib yowmkan adag waad halmaansanayd fakashafnaa waanu kaafaydna canka adiga khitaa'aka daboolkii iyo kibirkii iyo wixii ku saarnaa fa basaruka araggaaga alyowma maanta xadiidun waxaa weye waa bir weeye sida aad wax u arki aad iyo aad ayaad wax u arkaysaa alla subxaana wa tacaala marka intaa markaan ka soo baxnay aayadihii oo nimankii oo mun oo mushrikiinta ahaa ee bacsiga inkirayay iyo dalaa-ishii iyo wixii lagu iyo ilaahay uu bacsiga iyo nushuurka u keenay yaa haddana howlkii iyo waxyaabaha gaalka qabsan doona aakhiro markii la gaaro iyo naciimka iyo wanaagga ilaahay uu u diraay diyaariye abraarta fi ljannati yuu qur-aanku marka ku soo khatimayaa alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala sababka waxaa weeye sababu nusuuli can qataada waxaa laga wariyey ana alyahuuda qaaluu waxay yidhaahdeen ina allaha khalaqa asamaawaati dhulalkuu abuuray waalarda waxaa weye samaawaadka cirarkuu abuuray waalarda dhulkana wuu abuuray fii sittati ayaamin ayuu ku abuuray awaluhaa yowma alaxad wa aakhiruhaa yowma aljumca wa annahu taciba ilaahay wuu daalay fastaraaxa yowma asabti waxaa yowma asabtina wuu raaxaysto wuu nastay wa samuuhu yowma araaxati bay ku magacaabeen fakadabahum allahu fiimaa qaaluu ilaahay baa beeniyey aayaddu waa inoo imaan doontaa wa qaala qariinuhu kii la xidhiidhay wuxuu yidhi haadaa kani maa ladaya aniga agtayda weeye kii ahaaday markii meeshii la keenay wa qaala almalaku almuukalu bihi haada aladii wakaltanii bihi min bani aadama qad axdartuhu waan soo xaadiriyey diiwaana camalihi iyo camalkiisii iyo isagiiba waa kuban wa qaala qariinu haadaa maa ladaya wixii agtayda a weeye catiidun oo xaadir ah maxaa la yidhi marka xugunkii ilaahay baa soo baxayoo waxaa la yidhi alqiyaa ku rida fii jahannama naarta jahannamada kulla kafaarin mid gaalnimo badan kulligii caniidin oo madax adag mannaacin oo diido lilkhayri khayrka dadka u diido muctadin oo xadgudbo muriibin oo shaki badan intaa sifaadka meeqa tilmaamood weeye waxaa weeye kulla kafaar kufri waa koow caniidin oo madax adag mannaacin oo bakhayl ah oo diiddo badan lilkhayri muctadin oo xadgudbayo muriibin oo shakiila haadaa wabillaahi tawfiiq tafsiirkuna halkaa inoo joogo